aan ku bilownay saddex carruur ah oo laba mataano ay yihiin ayaa toddobaadkan gudihiisa la sheegay inay gaajo darteed ugu geeriyoodeen xero barakacayaal ah oo ku taala duleedka magaalada muqdisho ehelada caruurtan ayaa v o e-da u sheegay in caruurtani ayeydood oo daryeeli jirtay ay ku geeriyootay qaraxii dhowaan ka dhacay x control afgooye wariyaha v o e xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday maanta xerada barakacayaasha warbixintanna goordhoweed noo soo diray
carruurta geeriyootay oo hooyadood ay naafo tahay ayaa waxaa markii hore nolol maalmeedkooda dabari jirtay ayadood oo ku geeriyootay qaraxii siddeed iyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay ka dhacay isgoyska ex control ee magaalada muqdisho farxiyo xasan waxa ay habaryar u tahay carruurta geeriyootay waxaana ay v o a uga warantay qaabka ay carruurta u geeriyoodeen caruurta dhimatay saddex waaye baahiyeena u dhinteen ayadooda shaqayni jirtay ayayadaa ka tuugsani jirtay ex control meesha qaraxii maalintii sabtida dhacaayay ku dhimatay habartana way iska xanuunsaneed nabaraa ku yaala qaliinaa lagu sameeyey habar ilaa iyo hadda way iska dhibaateysanyihin waa iska baahan yihiin maxooda hadda rafaad iyo silca kaamkaaneetii ku heysto qoftaan nabarka hadda kalxabakaniina qalajiya ee u cabta xataa beelacsantahay ninkeedana mar hore soo aaga dhuuntii eeba aheyd maxooda waa laiska rafaadsan yahay sidoo kale siciid cabdi oo horjoogo ka ah kaamka calafsuga si dhowna ula socda xaaladda qoyskan barakacayaasha ay carruurtu ka geeriyoodeen ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ciyaalkan waxay ay gabadhu haysatay saddex ilmood laba mataano ah iyo hal ilmahoo kale saddexdaasay ahaayeen ciyaalkan toddobaadkan gudihiisay dhinteen toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyeenoo waxaa dhintay ayeydood gabadha ilmaha dhashay waa naafo waa gabar xanuunsan marka waxaa u soo shaqayn jiray reerka ayaydood ayaydood marka waxay ku dhimatay qaraxii ka dhacay ex controle ayay ku dhimatay ayaydood halka ayaydood markay ku dhimatay dadkiina dad iscaawinaya aysan ahayn dad iska barakacayaala oo hadda bilahan dambena sii liito oo rafaadsan ay yihiin gabadhii waxay weyday wax wax u doona iyo wax wax u keena way weyday waxay marka horeba ahaayeen ayada ayaydeed gabadha hooyadeed iyo gabadhaan ilmuhu ka dhinteen iyo saddexdaa ilmood ragba ma weyn intaasayba ahaayeen hooyo hadday dhimatay waxaa soo haray gabadhii naafada ahayd iyo saddexdii ilmood ilmihii marka wax wax siiyey waayeen jalbay waayeen cunnay waayeen caanay waayeen cabitaan bay waayeen ilmihii marka saasay labadii mataamahayd ku dhinteen oo hal sano iyo weliba bar meelahaas hal sano iyo wax jiray saasay ku dhinteen labadii ilmood ee mataanahayd gaajay u dhinteen labadaa ilmood haddana waxaa ku xigay ku shan bilood joogay oo ka yaraa ayaa asagana loo waayay caanihii iyo wixii la siin lahaa iyo hooyadiio iyadana waxba aan cunayn asagana gaajadiiba oga daba dhintay ma ahan carruurtan saddexda ah oo keliya barakacayaasha toddobaadkii aynu ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday kaamka calafsuga sida uu mar ku waramaya siciid cabdi oo dhanka kalena ka dayriyey xaalada barakacayaasha kaamkaasi ku sugan santarkan calaf suge oo ugu yaraan waxaa ku dhintay labo meel ah iyo hal meela saddex iyo saddexdan hadda baahida u dhimatay lixdaasaa dhimatay toddobaadkan gudihiisii safrula toddobaadkii hore waxaa dhintay labo oo qaraxii bay ku dhinteen toddobaadkan gudihiisina waxaa dhintay hal ruux oo weyn iyo saddexdan oo gaajo u dhimatay ayagana marka saddexdaan ilmood iyagu baahi bay u dhinteen hadda waxaaba halis ku jiro oo sirios ah oo cid wax siinaysa aysan jirin hooyadii keligeed soo hadhay oo ayaduna naafo ah oo curyaan ah oo guriga iska hor fadhido marka waxaa weeye meeshaa dhibaato badan baa ka jirta baahi badan baa ka jirta mushkulad badan baa ka jirta waxaa dhex yaalla haddana santarkii nin dhaawaca oo gacan ka jaban oo madaxa biro firira ay ka galeen oo asagana maalinkii qaraxii ku dhacay oo asagana reerkiisa u shaqaysanayay isagiina santarkiibuu dhex yaalla ilmihii waxa weeye koob iyo toban ilmood ilmihii way iska kor fadhiyaan hooyadii way kor fadhidaa wax wax siinaya maleh wax daawo u keeni maleh wax u soo gurman maleh markii hore waxaa la geeyey isbitaalka madiino xoogaa duuduubitaan baa lagu sameeyey waa la soo bixiyey isbitaal kaleetaa xoogaa dadku yani maaragtay ay wax u aruuriyeen xoogaa daawooyin iyo waxbaa laga siiyey markii dambe gurigiisi baa la geeyey gurigiisi wax ooga dabategi ma jiraasna gurigii buu yaallaa ugu dambayntii kaamka barakacayaasha ee calafsugay oo aan saakay booqday ayaa waxa ku sugan barakacayaal tiradoodu gaarayso shan boqol oo qoys kuwaasoy haraysay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana dadkaasi la ildaran yihiin wax la-aan baahsan oo ay ka mid tahay biyola-aan iyo hoyxumi halkaasi ka jirta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho